deegaanka kaalow ee ka tirsan degmada shilaabo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay fal kufsiyaha ee ciidamada militariga etoobiya ay halkaasi u geysteen tiro dumar ah kufsigan ayaa waxaa la kulmay laba dumar ah oo xoolo ceelbiyood ororinayay maamulka etoobiya ka dhistay halkaasi ayaana isku dayay inuu tacadigan qariyo balse xogahan ayaa waxaa warbaahinta si hoose uga soo dusiyey eheradaya qaar ka mid a dumarka la kufsaday wararka ayaa intaa ku daraya in haweenkan dhibanayaasha ah ee la kufsaday ilaa iyo haatan aysan helin wax cadaalad ah ciidamada xabashida etoobiya ee jooga deegaanada iyo magaalooyinka dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira ayaa caado u ah kufsiyada foosha xun ee ay kula kacayaan dumarka soomaaliyeed ee muslimaadka ah